waxaad u tacaaishahay madaxweynaha iminka talada hayo uhura kenyatta waxaa ku waxaa ka go-an inuu legacy ka taga qoriyahan waxa uu soo saaray amar ah in editon lagu sameeyo ama yani xisaab lagu sameeyo dhammaan madaxda dowladda iyo iyo muwaadiniinta muwaadiniinta kenyaanka ah ee inta badan sida sharci darrada ku hela yani waxa weeyaan hantida ku hela ama hantida booba marka waxaa waxaa marka uu ku waxa uu yidhi marka halaga bilaabo arringa halaga bilaabo ilaa inta ka hooseysa marka yani si loo ogaado hantida wadanka laga boobay iyo meelaha ay kala tageen marka waa arrinta marka waxay daba socotaa arrintaas ay daba socotaa iminka wuxuu tegay switzerland u tegay badanaa wadankaas wadamada waxa weeyaan dadka afrikaanka madaxa afrikaanka waxa weeyaan iyo ragga macnaha yani xoolaha soo dhaca ay hantida ku kaybtaan weeyaan marka waxa uu marka doonayaa inuu ogaado muwaadiniinta kenyaanka ama dowladda ha u shaqeeyeen ama ha u shaqeyn jireen ama ama ganacsta ahaadaana ee hantida sida saacidarada ah halkaa uu qaybsaday in dib wadanka dib looga soo celiyo waxa weye walaal waxaad mudaa runtii yani ninkan inuu hadda doonayo in micnaha yani furfurdaan yani inuu yani marti yani inuu yani sameeyo wadanka ka abuuro jawi micnaha xisaabtana oo la xisaabtana inuu lasu xisaabtamo wixii marka wadanka yani badanaa yani xoolihii xaqdarada lagu helay iyo dowladkii la boobay iyo hantidii la boobay ee dibadda macnaha ay madaxda jeesinaysa inuu dabagalo oo markaas soo celiyo waxaad moodaa runtii inuu tusaale ka soo qaadanayo muhadir maxamed ninkan hadda malesia oo hadda xukuma yani prime minister ka noqday habka u maariyey u maamulay macnaha wadanka macnaha inuu doonayo ninka la yidhaahdo qofkii hantida dhacda intaa weeyaan soo intaas soo celi marka waxaa lagu siinaya minu fiican waxaa lagu siinaya waa lagu deynaya xadaarad baa lagu siinaya markaas waa lagu sii deynaya laakiin marka wuxuu doonaya marka inuu ku amar ku siiyey inuu dabagala maarta shaksiyaadka inuu ahaa u dabagala ama ama xukuumaddiisi haka ka shaqeeyeen ama xukuumadii sida ka horreeyay tii kibaki iyo tii mo iyo tii xata tii aadiib allah ka dhigay hantidii wadanka lacagka iyo wadanka dib looga soo celiyo ayaa maanta ayaa ninkan ka go-an waana hawlo runtii dowladda ay beriyaan ay dhawayaan wa tahay waxaad markaa ka warantaa heshiiskan hadda ay saxiixeen madaxweyne uhuru kenyatta iyo madaxweynaha dalka switzerland ma mid ku timid baa fursadda ahayd in madaxweynaha dalka switzerland uu booqanayay dalka kenya mise waxay ahayd mid hore loo sii qorsheeyey oo waa bilow horta ruaatii arrintani oo micnaha laxisaabtiga xisaabtiga yani xubnaha dowladda ka shaqeeyay iyo ragga bacbishada hantida beeday wax hadda cusub maaha ilaa bishaan mada wadanka haya ka socotay yani dowladday ku baabaysay in auditing la sameeyo marka markuu ninkaan wadanka imaadina waxa runtii waxay ka dhigan tahay in la ogaado hantida dadka dhacay ee meelahay ku dhintaa badana switzerland waxay kamid tahay switzerland iyo banama waddanka loo yaqaano banama oo ku yaala latin america waxay kamid yihiin meelaha hantida hantida dhaca hantida dhaca lagu lagu lagu qabsay ay kamid tahay marka marka doonaya exactly inuu ogaado inta qofood oo micnaha wadankaas ay hantida taallo iyo habkay ku helaan maarta in la dabakacayo doonaya ilaa iyo hadda dowladda kenya ma og tahay hantida laga dhacay dowladda kenya ee sida musuq maasuqa ah loo abuuray ee taalla dalka switzerland amaba bangiyada ku yaala dalka switzerland tirahaan ma lahaya cadadka ay la eg tahay lacagtaasi ilaa hadda waxaa loo xil saaray edikdino kale loo xil saaray arrinta inu daba inuu dabagalo marka sii ogaado warbixin warbixin kasoo hagaajiyey yani muddo muddo gudaheeda marka ilaa hadda ilaa hadda lama oga exact yani lama oga hadda tiro yani xisaabta dhabta ee maanta switzerland kale ilaa hadda lama oga laakiin waxaa loo xil saaray inuu dabagalo oo xisaabta uu soo xiro asagoo kaashanaya xukuumadda switzerland kaashanaya in la ogaada tirada dhabta ah hantida dhabta ah ee la boobay ee taala wadanka switzerland si marka yani publica ama dadka yan dadka caadiga loogu sheego iyo cidda micnay taalo iyo waktiga la geeyey iyo intay la eg tahayba marka run ahaantii waxaa moodaa runtiin aad iyo aad imanka arrintaa u danaynayo dadka qaarna waxayba leeyihin waxaa looga danaya marka rag rag badan oo micnaha siyaasiyiin ah oo han siyaasada uu ku jiro oo doonaya maanaa sanadka laba kun laba laba iyo labaatanka inay istaagaan raba in lagu xakameeyo dadka qaarkii darasaya ay sheegayen ay leeyihiin yani dad gaal ayaa arrintaan ayaa loola dan leeyahay iyo madax gaal ayaa loola dan leeyahay isla mar ahaantaan waxa wey waxaa rabaa in lagu xakameeyo yani waxa weeyaan ambition ay dadka qaar leeyihiin siyaasiinta qaar ay leeyihiin inay wadanka majaraha u qabtaan markaad fiiriso tallaabadan hadda la qaaday walow aanay weli dhaqan gelin waa heshiis la gaaray xilliguu dhaqan galayo weli ma cadda ah hase ahaatee markaad dhinac kale ka fiiriso heshiiskan iyo go-aankan ay gaareen labada madaxweyne ee la rabo in lagu soo celiyo hantidan laga lunsaday dowladda kenya muddo dheer kasoo bilaabanaysay culaas intee laag bay saari kartaa siyaasiyiinta dalka kenya horta wax badan bay saari karaysaa yani waxa weeye runtii madax fara badan oo iminka ku haminayay ama ku taamayay inay hanti boobaan runtii way celinaysaa waxaa kaloo ogaanaysaa in dowladdu hadda ay ka go-an tahay in xisaabtan fara badan la sameeyo waxaa dowladdu kalsooni ka gelaysaa ada shacabka ay ka gelaysaa waxa uu ninkaan doonaya inuu legacy ka taga oo macnaha doonayo macnaha yani inuu wadankii macnaha dib u ana yani accountability and transparency wax loo yaqaano uu wadanka kusoo rogo si markaa macnaha waxa weeye dad saqin baa wadanka u yimaado marka waxaad runtii waxay waxay waxay saameyn xubna ku yeelan doontaa mustaqbalka siyaasadeed ee dalka uu yeelan doono marka cabdiwahaab ma laga yaabaa in arrintani dalka kenya in ay dhibaato ka dhex abuurto bulshada reer kenya sababtaa waxaanu ognahay in dad badan oo madaxda u badan xitaa marka lagu daro madaxweynaha madaxweynaha qudhiisa iyo reerkiisa waxa ay leeyihiin ganacsiyo waaweyn ay dalka ku leeyihiin marka haddii la yidhahdo ha la xisaabtamo oo xisaabta dib ha loogu noqdo meesha ay hantidani asal ahaan ka timid waa hawl aada u culus marka ma moodaa in dad gaara arrintani lagu beegsanayo inta badan dadka hadda waxay isdhex wareeganayaan in rag rag siyaasiyiin oo tirsan arrintan lagu lagu bacsanayo si kastaba ha ahaato waxaan shakilayna caaishahay arrintan ay saameyn xogla ku yeelan doonta yani siyaasada siyaasada wadanka ay ku yeelan doonto waxaan shaki lahay in kala qaybsanaan xagga siyaasada ay abuuri doonto laakiin arrinta hadda madaxweynaha ka dhawaajiyey waa arrin runtii dadka shee ka horeeyaqayaan